أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحسوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا بسم الله الرحمن الرحيم سورة الطلاق هذه تني سورة الطلاق وسورة اللي راهو سورة الطلاق waxay ka mid tahay suuradaha madaniga ay ku soo degay magaalada madiina almunawara xilligii uu joogay nabigeenu sala allahu calayhi wasalam qadaayaadka inta badan ay ka hadli doontaana waa dalaaqa iyo axkaamtiisa iyo haweenka mudallaqaadka ah ee la furay iyo qaabka loo furo haweenka iyo haddii haweenka la furo wixii u waajibi lahaa haweenka haddii la furo wixii u waajibi lahaa bismi illaahi araxmaani araxiim yaa ayuhaa kanow kaasoo annebiyu nebiga ahow sala allahu calayhi wasalam idaa wakhtigii dallaqtumu nisaa'a haweenka aada furaysaan bimacnaa idaa aradtum dalaaqa loola jeeda markaad doonaysaan haweenka inaad furtaan idaa wakhtigii dallaqtumu nisaa'a haweenka haddaad furaysaan oo aad doonaysaan haweenka inaad furtaan fadalliquuhunna haweenka fura liciddatihinna lishuruuci ciddatihin liciddatihinna lishuruuci ciddatihin ciddadooda gudagalkooda ku fura bimacnaa liwaqti shuruuci ciddatihin wakhtiga ciddada ay dhex gelayaan wakhtigaas haweenka fura uu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddan wuxuu inoogu sheegi habka loo furo haweenka qofku hadduu doonayo haweentiisa inuu furo ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala waxaa waajib noqonaya xilliga ciddada haweentu ay gudagelayso inuu furo yacnii xilliga ciddada ay gudagelayso maxaa loola jeedaa olajeeddada waxa weeye waa haweenaydii iyadoo daahir ah oo dhiiggii ka soo qubaysatay daahirkaasna uusan kula jiifanin oo haweenta uusan isticmaalin haweentii waa daahir oo dhiiggii way ka qubaysatay mana la jiifanoo ma uusan isticmaalin xilligaasaa ilaahay jideeyey haweenka in la furo xilligaas ayaa ilaahay jideeyey haweenka in la furo dalaaqa noocaas oo kale waxaa lagu yaqaanaa addalaaqu sunniyu waa dalaaqa sunniga ah ee waafaqsan sunnadii nebiga sala allahu calayhi wasalam maxaa la diidan yahay marka dalaaqa la yidhaaho addalaaqu albidciy ama dalaaqu alxaraam dalaaqaas weye midka ilaahay diidan yahay subxaanahu wa tacaala waa haweenaydii tusaale ahaan iyadoo xayd qabta inaad furto iyadoo dhiiggiiba qabta inaad furto waa xaaraan dalaaqu waa dhici oo haweentu waa furmi laakiin dembigaad ku dhacday waa xaaraan waxaa kaloo sidaas oo kale xaaraam noqonaya haweenaydii iyadoo soo qubaysatay oo daahir ah laakiin aad la jiifatay ood isticmaashay haddaad furtana waa xaaraam iyadana waa dalaaqii xaaraamka ahaa oo loo yaqaano addalaaqu albidciyu sababta marka loo diidan yahay maxay tahay dalaaqa haweenta iyadoo dhiig qabta in la furo ama haweentii iyadoo daahira laakiin daahirkaas aad kula jiifatay in la furo maxaa loo diidan yahay waxaa loo diidan yahay waxaa weeye ilaahay wuxuu tilmaamay fadalliquuhunna liciddatihin haweentii iyadoo dhiig qabta haddii aad furtid ciddo ma gelayso maxaa yeele xilligaa dhiiggu uu socdo oo dhan ciddadii kama xisaabna ciddadii kama xisaabna haddii sidaasoo kale haweentii iyadoo daahir ah laakiin adigu aad isticmaashay oo haweenkii aad la seexatay aad furtana ciddadii uma xisaabna haddana oo weli ciddadii ma bilaaban marka waxaa weeye haweentii ninna ma lahan ciddana kuma socoto waa mushkila marka haweentii ninna ma laha oo waad furtay ciddadiina uma bilaabmayso haddeer ciddadiina waqtigan uma bilaabmayso mushkiladaasaa ilaahay diidan yahay subxaanahu wa tacaala waxaa la doonaya haweenkii markii aad furtay isla markiiba cidda inay u bilaabato isla markiiba cidda inay taas waxay ku suurtogeli kartaa haweentii iyadoo daahira oodan la jiifanin fur duhrigaas waxaa loo leeyahay koow ciddadii baaba bilaabatay daahirnimada ay ku jirto koow laba goor unbaa u dhiman laba goor unbaa u dhiman inay daahirsato dhiigga ay ka qubaysato marka xigmadaasaa ilaahay u jideeyey oo ilaahay u tashriiciyey dalaaqa yacni in lala sugo xilliga ilaahay ugu talagalay waa iyadoo daahira daahirkaasna aadan ku isticmaalin fadalliquuhunna haweenkii fura liciddatihinna liwaqti shuruuci ciddatihin wakhtiga ciddadooda ay gudagelayaan wakhtigaas haweenka ku fura wa axsuu tiriya alciddata ciddadiina tiriya oo tira kooba ciddadiina ilaahay wuxuu yidhi tira koob ku sameeya oo yacni marka ciddadu ay bilaabmayso iyo marka ay dhammaanayso waa inaad taqaanaan maxaa yeelay ciddada waxaa ku xidhan axkaam fara badan oo waxaa ku xidhan tusaale ahaan rajcadiyaa ku xidhan waxaa dhici karta haweenaydan haddaadan saddex dalaaqa ku furin inay kugu soo dhacdo inaad soo ceshato ood soo rajciyeysato rajcadaasi marka waxay ku xidhan tahay haweenta ciddadeedii inaad markii hore la socotay ay ku xisaabnayd ciddadii wakhtigay bilaabmaysay wakhtiga ay u dhammaanayso waa inay kuu xisaaban tahay axkaamta kaleoo ku tacalluqaysa waxaa ka mid a irtiga iyo dhaxalkii maxaa yeelay haweentan haddaad furto iyadoo ciddadii ku dhex jirta haddii aad ka dhimatid dalaaquna uusan ahayn dalaaq baa'in oo saddex dalqa aadan ku furin waa ku dhaxle iyaduna hadday ciddadii ku dhex dhimato adiguna waa dhaxle marka waxaa la xidhiira axkaam fara badan waxaa kaloo la xidhiira nafaqadii oo kale biilkii wuu la xidhiiraa haweentu haddaysan ahayn haween baa-inaah oo saddexdeeda dalaaqo loo dhammaystira haddaysan ahayn biilkiina waa la xidhiiraa oo inta ciddadaas ay ku jirta waxaa waajib noqonaya haweenaydii inaad nafaqayso gurina aad u kirayso waa waajib maadaama axkaamtaasoo fara badan ay xidhiir la leeyihiin ciddadii ciddada hala tira koobuu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala hala tiriyo wa axsuu tiriya oo xisaaba alciddata ciddadii tiriya oo idiin xisaabnaato ciddadu waataquu llaaha ilaahayna ka cabsada rabbakum rabbigiin ah oo laa tukhrijuuhunna haweenka aad furteen oo mudallaqaadka ah haweenkii mudallaqaadka ahaa ha ka saarinina min buyuutihinna guryahooda ha ka saarinina walaa yakhrujna iyaguna yaysan guryaha ka bixin haweenkii mudallaqaadka ahayoo la furay ilaa an yaatiina bifaaxishatin bikhaslatin xaalad inay la yimaadaan mooye xaaladdaasoo faaxishatin ee foolxun xaalad foolxun inay la yimaadaan maahan xaaladdaas foosha xun oo mubayinatin ee cad faaxisho cad oo dadku ay wada arki karaan ay wada dareemi karaan inay la yimaadaan mooye guryaha haweenka aad furteen ha ka saarinina iyaguna yaysan guryaha ka bixin guryihii lagu furay axkaamtii dalaaqa ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala weli inoo sheegayo ilaahay wuxuu leeyahay haweenka haddaad furtaan guryihii marka ay aada furayseen ay joogeen ha ku ciddo dhammaystaan oo guryaha ha ka saarinina iyaguna aysan ka bixin waa xaaraan haweenay la furay oo ciddo ku jirta gurigii lagu furay inay isaga baxdo oo ay tidhaaho bacdiidan qaadan oo guriga aabbahay hooyadayaan ciddada ku dhasoo dhammaystirana xaaraan wey waa axkaamta waxay ka mid tahay la dayacay oo inta badan ilaa man raximahullaahu aan lagu dhaqmin oo la dhaqan gelinay ka mid tahay maxaa yile haweenayda haddii la furo gurigii lagu furay waa inay ciddada ku dhammaysato laakiin ma aha inaad tidhaaho bacdaada hore usii qaado oo guriga aabbaheeda hooyadeed aad u dirto waa xaaraan iyaduna bixitaanka xaaraamay ka tahay adigana waa xaaraam hadalkaas inaad kula hadasho waa inay gurigii ku dhammaysato ciddada ilaa asbaab kale inay jirto sida ilaahay uu tilmaamay ilaa an yaatiina bifaaxishatin mubayina faaxishada macaani fara badana lagu fasiraa waxaa ka mid a inay zina la timaado tusaale ahaan hadday zina la timaado gurigii waa laga saari markaas si xadkii zinada looga soo oofiyo xadkii zinada si looga soo oofiyo waxaa kaloo ka mid a albadaa'a albadaa'a cala aljiiraan waalaqaarib waalaxmaam deriskii inay dhibto oo dhibloy ay tahay dadkii qaraabadii zawjka inay dhibto oy af dheer tahayaa ka mid a dee maadaama qaraabadii iyo dariskii mushkilad taagan ay ku noqotay gurigii waa laga rariyo guri kalea la geyn markaas wa tilka taas axkaamtaa la soo sheegay xuduudullaahi ilaahay soohdimihiisii waa soohdimo ilaahay uu sameeyey waa xuduudda ilaahay oo axkaamta maxaa loola jeedaa altadliiqu liwaqti shuruuci اlcidda wa ixsaa'i اlcidda ciddadii in la tira koobo wa cadami اlikhraaji min buyuutihin guryahooda inaan laga saarin waxaasoo dhan waxa weeye waa axkaam ilaahay tashriiciyey oo ilaahay uu jideeyey subxaanahu wa tacaala waman yatacadda qofkii ka tallaabsada xuduudallahi ilaahay soohdimihiisa faqad xaqiiqee dalama nafsahu naftiisuu dulmiyey qofkii xukunka ilaahay dhinac mara oo xukunka ilaahay isaga tallaabsana naftiisa uunbuu dhibay isaga naar isu soo jiiday isagaa cadhadii ilaahay isku soo jiiday laa tadrii adigu ma ogid ayuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala lacala allaha ilaahay waxaa suurtogala yuxdiثu inuu soo darisiiyo bacda dalika tadliiq markaad haweentii furtay ka bacdi amran arin cusub inuu ilaahay kugu soo darisiiyo ayaa dhici karta yani ulajeedada waxaa weeye lacala allaha yuxdiثu bacda dalika amra ilaahay wuxuu ku tilmaamay dalaaqa waxaa habboon sideedaba marka horeba inaan la dhammaystirin ninku haweenaydiisa wuxuu ku leeyahay saddex dalaaqo saddexdaas dalaaqo inaadan dhammaystirinaa wanaagsan oo hal mar haweentii aadan ku wada furinin hal dalqa ku fur laba dalqa ku fur laakiin saddexdii haddaad ku sii dayso waxaad dhici karta wax kale inay kugu soo dhacaan adigoo fursaddiina iska dayacay oo albaabkii fursadda iska soo xidhay ayaa waxaad dhici karta wax kale inay kugu soo dhacaan lacala allaha yuxdiثu bacda dalika amraa oo arrinkaas maxaa ka mid a min tabdiili albugdi maxaba ومن تبديل الإعراض إقبالا على زوجتك عردي مركي هراء يعيلكي كهيي إن عردي إلهي أبدل محبة دعكرت قلبك كالقعيل وصوقل وهوينتي أتفرتي أتجعلاتا دعكرت albaabkii marka fursadda haddaad iska xirtay xagee ku laabanayo saddexdii dalaaqaad ku furtay wa min tabdiili اlicraadi aliqbaala calayha haweentii aad ka sii jeesato aadan fiirin karin iqbaal shadiida inuu ilaahay kugu keenaa dhici karto aad aad u qaabisho aad aad u jeclaysato marka sidaas awgeed ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala albaabka fursadda ha iska xirin ha iska xirino hal dalqa ku fur laba dalqa ku fur lacala allaaha yuxdiثu bacda dalika amra maxaa le dadka hadda sida waaqica ah ee jira waxay samaynayaan saddex dalqay haweenkii kusii daynayaan way furaayaan markaasaa waxaa luu leeyahay sheekhow qiil raadi bal qiil ha la raadiyo qiil bal ha la raadiyo waa fursaddii ilaahay subxaanahu wa tacaala markii horeba uu yidhi yaan albaabkeeda la iska xirin uu yidhi qofkii markii horeba albaabka iska xiraa haddana wuxuu leeyahay qiil ha la ii raadiyo qiil ha la raadiyo fa idaa wakhtigii balaqna ay gaarhaan dumarka bimacnaa qaarabna ayaa loola jeedaa markay u dhowaadaan ajalahunna wakhtigoodii ciddada wakhtigoodii ciddada markay gaarhaan oy u dhowaadaan inay wakhtigii ciddada gaarhaan laakiin ciddadii weli aysan u dhammaanin fa amsikuuhunna haweenkii aad furteenoo mudallaqaadka ahaa haysta bimacruufin shay wanaaggiisa la yaqaano ku haysta maxaa loola jeedaa alimsaak bimacna rajca rajca loola jeedaa imsaak ciddadii markay dhammaysan rabaan hadday idinku soo dhacdo inaad heshiisaan haysta oo yacni soo ceshada soo ceshada haweentii haweenaydii soo ceshada maxaa yeelay fursaa idin furanoo weli saddexdii dalaaqo uma dhammaystirin ow amase faariquuhunna ama iska sii faaruqa oo ha soo ceshannina bimacruufin shay wanaaggiisa la yaqaano ku faaruqa labada waa idin bannaanta haweentii ciddadii haddii ay dhammaystirkii ay u dhowaato welina ciddadii aysan u dhammaanin waa rajciye hadday ahayd oo hal dalqa aad ku furtay ama laba dalqa aad ku furtay laba arrimoodba ilaahay khiyaaruu kuu siiyey inaad soo ceshatid laakiin markaad soo ceshatid bimacruuf buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala macruuf waa inaad ku soo ceshatid laakiin idraar inaad ku soo ceshato iyo cunfi iyo iscaaj adigoo ula jeeda haweenaydii inaad dhibtaad u soo ceshanay taas waa xaaraan waa xaaraanoo yacni guur rasmiyana uma rabtidoo inaad si wanaagsan ula noolaatidna ma doonaysid raggii kale inay u bannaanaatana ma rabtid waa soo ceshanay markaas waa iska haysana weliga dhaqan wanaagsanna kama doonaysid marka waxaa la doonay ciddadii markii dhammaystirkii ay dhowaato laakiin ciddadii weli aysan dhammaystiran fa amsikuuhunna bimacruuf aw faariquuhunna bimacruuf wanaag isaga sii daaya ama wanaag ku soo ceshada wa ashhiduu markhaati geliya daweey cadlin cadaaladda laba ruux oo u saaxiiba markhaati geliya labadaas ruux oo cadaaladda u saaxiibka ah oo minkum idinka idinka mid ah laba qof oo cadaalo ah oo ilaahay ka baqaya markhaati geliya oo maxaa markhaati loo gelinaa cala altadliiqi waalrajca markaad haweenka furaysaan laba markhaatiya u yeedha hadday kugu soo dhacdo haweenaydii inaad soo ceshatana laba markhaatiya u yeedho waxaad tidhaha markhaati ka ahaada haweenaydan inaan soo ceshaday haweenaydan inaan soo ceshaday markhaati ka noqda ishhaadkaas marka amarka madaahibta way isku khilaafaan amarkan ma amruliijaaba mise waa amru nadbi ma sunnaa dalaaqa in markhaati loo sameeyo mise waa waajib markhaati in loo sameeyo imaamu shaafici raximahu llahu tacaala amarka wuxuu ku xambaaray amru nadbi waa sunno waa sunno arrintaasna waxay daawo u tahay khilaafaad fara badan oo laga yaabo inay yimaadaan markhaatigu waa fiican yahay in la sameeyo haweenayd haddaad furayso inaad markhaati u samayso haddaad soo ceshanaysana markhaati aad u samayso shiqaaq iyo muran badan oo dhici lahaay ayaa markhaatigaasi daawo uu u yahay maxaa yeel in badan waxaa dhacday in lays-khilaafay oo la yidhi ima soo ceshan iyo waad soo ceshaday iyo khilaafkaas uu yimid waa ku fura iyo ima furan iyo dhibaatadaasoo dhan waxaa keenaya ishhaad la'aanta ama markhaati la'aanta wa aqiimu shahaadata shahaadada ooga lilaahi liajli illaahi ilaahay dartii shahaadada u ooga shahaadada markhaatigaa loola jeedaa ilaahay dartii u ooga maxay tahay yacni markhaatigii aad soo taxamusheen ood soo xambaarateen haddii laydinka dalbadoo la yidhaaho war markhaati ma ka tihiin labadaa qos inay wakhtigaa isfureen waxaad og tahay waa inaad sheegto markhaatigii aad goobjoog u ahayd iyo wixii dhacay waa inaad ka warbixiso haddaad markhaati tahay haddii lagu yidhaha labadaa qof inay soo ceshadeen markhaati ma ka tahayna waa inaad furto markhaatigii ha qarinin ha qarinin markhaatigii aad taxamushay ood soo xambaaratay daalikum almadkuur midkaa la soo sheegay ayaa yuucadu bihi bilmadkuur midkaa la soo sheegay waxaa lagu wacyigelin man ruuxaa lagu wacyigelina ruuxaasoo kaana ahaaday yu'minu billaahi ilaahay mid rumaysan walyowmi maalintiina rumaysan yoomkaasoo alaakhiri ee dambeeyey ilaahay wuxuu leeyahay arrimahaasoo dhan waxay wacdi iyo waana ay u yihiin iyo caqli celin qofkii iimaan leh oo ilaahay maalinta aakhiro rumaysan qofkaasaa axkaamtan oo dhan lagu wacyigelina ee qofkaan iimaan lahayn hadalka ilaahayba kuma socdo subxaanahu wa tacaala waman yattaqi illaaha qofkii ilaahay ka cabsada yajcal lahu shakhsigaas ilaahay ka cabsanaaya makhrajan makaanu bixidu ilaahay u yeelaa min kulli diiqin wa karbin cidhiiri kasta iyo kurbo kasta ee walwal kastoo soo wajaha dariiq uu uga baxo ayaa ilaahay u sameeya qofka hadduu ilaahay uu ka baqaayo alla ka cabsiga waxaa weeye waa miftaaxu daarayn labada daarood daarta adduunyo iyo midda aakhiro furaheediiw waxaa la yidhaha man wajada taqwaa faqad wajada kula shay waman faqadahaa faqad faqada kula shay alla ka cabsi qofkii hela wax walba wuu haystaa qofkii waayena wax walba wuu waayey waman yattaqi illaaha qofkii ilaahay ka cabsada yajcal lahu shakhsigaas ilaahay wuxuu u yeelaa makhrajan makaanu bixid oo cidhiiri kasta iyo kurbo kastoo ku timaada wuu ka baxaa maxaa markaa alla kacabsiga loogu soo dhex sheegay axkaamu dalaaq dalaaqaa laga hadlaayay ilaahay wuxuu soo dhexgeliyey waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja sababta dalaaqii alla kacabsiga loogu sheegay waxaa weeye furiinka hadduu yimaado furiinka waxaa laga yaabaa labada qof inaysan raalli ku wada ahayn oo qofka uu u yahay kurbo iyo murugo uu u yahay ilaahay marka wuxuu ku wacyigelinaya subxaanahu wa tacaala qofkii furiinka ka kurboonaya oo furiinkaasi uu murug gelinaayo haddaad ilaahay ka baqayso ilaahay waddu kuu fura haweentii haddaad tahay nin ka fiican ayaa dhici karta ilahay inuu ku siiyo subxaanahu wa tacaala haddaad ninkii tahay oo furiinka markaas haweenta xaggeeda uu ka imanayo oo ifur ifur ay ku leedahay sidaasna aad ku furtay adigoon markaas yacni furiinka aadan raalli ku ahayn waxaa dhici karta haweenaydan haween ka khayr badan in ilaahay kuugu bedelo adugu mar walbaba waxa weeye xaalad walba oo culus ood ku dhacdaba haddaad ilaahay ka baqayso ilaahay dariiquu kuugu furaa oo kurbada aad uga badbaadid waman yattaqi illaaha qofkii ilaahay ka cabsada yajcal lahu ilaahay wuxuu u yeelaa makhrajan makaanu bixid wayarsuqhu qofka shakhsigaas ilaahay wuu irsaaqaa min xayثu meel ayuu ilaahay ka irsaaqaa laa yaxtasibu uusan ka filaynin meel uusan wax ka filaynina ilaahay irsaaqadda wuu ka siiyaa subxaanahu wa tacaala waxay ka mid tahay faa'iidooyinka laga helaayo alla ka cabsiga alla ka cabsiga faa'iidooyinka laga helaayo waxaa ka mid a in kurbada looga badbaado kurba markay kugu dhacdo ilaahay dariiq faraja uu kuu furayo waxaa ka mid a sababun lirisqi inay tahay oo irsaaqadda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kugu siinaayo walidaalika asbaabta risqiga aaday u fara badan yihiin asbaabta risqiga ama abwaabu risqi way fara badan yihiin yacni sababaha irsaaqadda lagu helo way badan yihiin culimmadu waxay gaarsiiyaan ilaa toban iyo dhowray gaarsiiyaan sababaha risqiga lagu helo laakiin dadkii waxay ka yaqaanaan alictimaad cala addaat ama alictimaad cala alquwa bis halkaas xabay dadku yaqaanaanoo waa muruqa in la cuskado muruqa in la cuskado oo la ordo oo la dhidido waa hal sababuu ka yahay yacni dhowr iyo tobanka hal sabab wuxuu ka yahay in la shaqaysto oo la ordo asbaabu risqi waayo naftiisa laakiin waxaa ka badan albaabada kale oo risqiga lagu helo waxaa ka mid ah alla kacabsiga alla kacabsiga sida ilahay noogu tilmaamayo wayarzuqhu wayarzuqhu min xayثu laa yaxtasib waxaa ka mid a kahrat اlistikfaar istikfaarta la badiyo waa ka mid haddii qofku meel uu fadhiisto oo istikfaarta uu badiyo albaab waxay ka mid tahay waxyaalaha irsaaqadda lagu doonto waa nooc kasbiga shaqada ka mid a ninka istikfaarta badinaaya alla kacabsiga badinaaya shaquu ku dhex jiraa waa risqidoon shaquu ku dhex jiraa shaqo ayuu ku dhex jiraa man lazima اlistikfaara jacala allaahu lahu min kuli hamin faraja wa min kuli diiqin makhraja wayarzuqhu min xayثu laa yaxtasib buu yidhi nabiga salى اllahu عalيh wasalam qofka istikfaarta hadduu laazimo ilaahay ciliiri kasta wuxuu ugu bedelaa waasac kurbo kasta ilaahay wuxuu uga yeelaa makhraj meeluu uga baxo meeluusan ka filayna ilahay waa ka irsaaqaa subxaanahu wa tacaala waxaa ka mid a asbaabta risqiga kahratu sadaqaat qofka inuu gacan furan yahay oo sadaqada uu badiyo oo uu wax bixiyo oo dadka mu'miniinta khayrka uu la jeclaado asbaabta risqigay ka mid tah oo qofku haddii maaragta sadaqada maxaa malaa'igta kuu ducaynayso nebigana wuxuu noo sheegay sala allahu calayhi wasalam subax walba in laba malag ay soo degaan midna uu habaar wado midna uu duco wado oo mid wuxuu leeyahay allaahuma acdi munfiqan khalafa ilaahu kii wax bixiyey bedelsi kii wax bixiyey ilaahu bediil sii uu leeyahay marka asbaabtu way fara badan yihiin waxaa ka mid a atawakul cala allah ilaahay oo la tala saarto subxaanahu wa tacaala asbaabta risqiga ayay ka mid tahay waxaa ka mid a salaada duxada la dukado salaatu duxada oo la daa'imo waxay ka mid tahay asbaabta risqiga ayay ka mid tahay waxaa ka mid a ereygan asmaada ilaahay magacyada ilaahay qaybo ka mid a oo la laasimo sida ereygan magacan ilaahay yaa haniyu yaa muqni yaa haniyu yaa muqni oo akhrintiisa la badiyo yaa haniyu allaha hanigaahu yaa muqni allaha dadka haniga ka dhigow labadaas magac oo wardigooda la laasimo waxay ka mid tahay asbaabta risqiga ilaahay uu kuugu furaayo marka asbaabtu aaday u fara badan yihiin laakiin dadku waxay ka yaqaanaan keliya alictimaad cala addaati waalquwa qofka muruqiisa inuu ku kalsoonaado bis waman yatawakal cala allaahi waman yatawakal qofkii tala saarta cala allaahi ilaahay tala saarta fa huwa ilaahay xasbuhu ilaahay wuu ku filan yahay wax walbaba ilaahay ugu filan yahay ilaahay rida inuu siiyo irsaaqad inuu ilaahay u furo cadowgiisa ilaahay inuu ka xafido subxaanahu wa tacaala in allaha ilaahay baaliqu amrihi arrinkiisa mid gaaraya weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay markuu arrin iyo qorshe doonayo wax ka hor istaagi kara ma laha laakiin adiga insaanka waxaa dhici karta arrimo badan oo aad isku daydo inaad doonto haddana aan kuu hirgelinaynin maxaa yeele arrigaha arrimahaago dhan waxay ku xidhan yihiin ilaahay inuu kula kula doono subxaanahu wa tacaala qad jacala allaahu qad xaqiiqe jacala allaahu ilaahay wuu yeelay likulli shayin shay kasta qadran qadaru ilaahay u yeelay yacni wakhti uu dhaco shay walba wakhti uu dhaco oo munaasib u ah ayuu ilaahay u qadaray oo ilaahay uu qorsheeyey subxaanahu wa tacaala arrin kastaana wuxuu dhici wakhtigii ilaahay uu ugu talagalay marka arrimahan oo dhan waxay munaasabo ay u yihiin maadaama axkaamtii dalaaqa aanu ku jirnay axkaamtii dalaaqa oo yacni qofku mar hadduu dalaaq dhaco inuusan kurboonin ousan welwelin ilaahay uu tala saarto waxaa dhici karta zawjkiina zawjo ka khayr badan midda uu furay in ilaahay ugu bedelo islaantii iyadana ninkan furay ninka khayr badan inuu ilaahay ugu bedelo saas awgeed wax walbaa qadaray leeyihiin gurigu qadaru lahaa guriga dhisan wakhtiyu lahaa wakhtigiisana wuu dhammaaday waxaa ilaahay u leeyahay shay walba ilaahay qadaru u yeelay axkaamtii dalaaqaa lagu soo daray dalaaqiioo la wado ayaa waxaa la sheegay qadar lagu soo daray maxaa yeelay gurigan dhisnaa wakhti uu ku dhammaaduu ilaahay u sameeyey subxaanahu wa tacaala haddii laysfuray guriga wakhtigiisiyaa dhammaaday marka ilaahay tala saaro wallaa-ii haweenkii iyo isna quustay min almaxiidi xaydka ka quustay oo min nisaa'ikum haweenkiinnii ah in irtabtum haddaad shakisaan oo su-aal aad ka keentaan ciddadoodu maxay tahay aad ku shakisaan fa ciddatuhunna haweenkaas quustay ciddadoodu halaathatu ashhurin saddex bilood wallaa-ii kuwii lam yaxidna iyaguna aan xaydidna kadaalika waa sidaas oo kale oo iyaguna waa saddex bilood ilaahay subxaanahu wa tacaala halkan wuxuu uga hadli haweenkii maadaama la furay ciddadooda xaggee lagu cabiri haweenka ilaahay wuxuu inoo sheegay subxaanahu wa tacaala dhiigga xaydka ka quustay oo aayisa ahoo xaalatul ya'si gaaray oo dhiigba uusan ka imanaynin xaydkiiba ka tegey haweenkaas ciddadoodu waa saddex bilood maxaa yeelay duhri iyo dhiig iyaga lala sugayo oy ku ciddo tirsadaan malahan iyagu marka waxay sugayaan saddex bilood saddex bilood kabacdi waxaa u bannaan inay guursadaan waxaa kaloo sidaas oo kale la mid uu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala haweenkii weliba aan gaarin marxaladdii xaydka macnaa waa sagiiro gabadha iyadoo yar oo xilligii xaydka uu ku dhici lahaayba aan la gaarin ayaa la furay iyaduna waxay ku ciddo tirsanayan saddex bilood oo keli ah saddex bilood ay sugi wa ulaatu laxmaali uuriyaalka kuwii u saaxiibka ahaana ajaluhunna wakhtigooda ay ku ciddo tirsanayaan an yadacna waa inay dejiyaan xamlahunna uurkooda ay dejiyaan haweenayda iyadoo uur leh haddii la furo ciddadooda waxay ku dhammaanayan wili ilaahay subxaanahu wa tacaala uurka markay dhasho markay dhasho markaasay guursan kartaa oo inu nikaaxsan kartaa haweentan marka uurka leh laleeyahay ciddadooda waxay ku dhammaanay inay dhasho waxaa isla mid ah sawaaun almutawafaa canha waalmutallaqa ama waa la furay ama waa laga dhintay waa isla mid haweenayda haddii laga dhinto iyadoo uur leh tusaale ahaan iyadoo uur leh uurkeedii uu u dhammaaday markii ninkeedii dhintay ilbiriqsi kabacdii dhashay waaba dhammaatay ciddadii marka ilbiriqsi kabacdi ayay dhashay uuray lahayd ilbiriqsi kabacdi way dhashay horay way ka guursan kartaa maxaa yaele haweenta marba hadday uur leedahay ciddadoodu waa inay uurka dhasho ama ha noqoto mutawafaa canha ama ha noqoto mutallaqa haween la furay wa ulaatu laxmaali uuriyaalka haweenkii u saaxiibka ahaa ajaluhunna wakhtigooda ciddadooda an yadacna waa inay dejiyaan xamlahunna uurkooda ay dejiyaan waman yattaqi illaaha qofkii ilaahay ka cabsada yajcal lahu shakhsigaas ilaahay min amrihi arrinkiisa yusran fudayduu ilaahay uga yeelaa way ku badan tahay waman yattaqi llaha dalaaqi in la soo dhexgeliyo maxaa yeelay alla ka cabsigu mar walbaba isagaa furo u ah wax walba oo kaa xirma isagaa lagu furtaa daalika almadkuur midkaa la soo sheegay oo axkaamtaas iyo ciddadaas iyo arrimahaas la soo sheegay amrullah ay xukmullah waa xukunkii ilaahay uu jideeyey arrimaha la soo sheegay anzalahu amarkaas ilaahay wuu soo dejiyey ilaykum xaggiinu idiin soo dejiyey waman yattaqi illaaha qofkii ilaahay ka cabsada yukafir canhu ilaahay xaggiisa wuu ka dhaafaa wuu ka asturaa sayi'aatihi shakhsigaa xumaanyaalkiisa ilaahay wuu ka asturaah oo wuu dhaafaa wa yucdim ilaahay wuu u weyneeyaa lahu shakhsigaas ajran wax weyn oo ajirana ilaahay wuu siiyaa waa faa'iidooyinka alla ka cabsiga ayay taasina ka mid tahay alla ka cabsiga dembigaaga ilaahay uu ku dhaafi arrimahaaga dhanaa ilaahay kuugu fududeeyaa ilaahay ajirkaagana wuu ku weynayn askinuuhunna haweenkii dejiya min xaysu meel dejiya sakantum idinkuba aad degteen oo min wujdikum tabartiinna ah guri tabartiinna iyo daaqadiinna iyo itaalkiinna ku xadidan gurigaas dejiyu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala haweenka waxaa soo gelaya almusawajaat waalmuطallaqaat waa isla mid yacni haweenka haddii zawjadaada ay tahay inaad guri dejiso waa waajib waajibay kugu leedahay gurigaasna mar walbaba waxaa loo fiirinaa itaalkaaga tabartaadu intay la eg tahay ayaa loo fiirin haweentii hadday mudallaqo tahay oo aad furtana iyadana guri way kugu leedahay oo sugnadu waxay u tahay waajib mar walbaba askinuuhunna dejiya haweenkii min xaysu meel dejiya sakantum aad degteen oo min wujdikum tabartiinna ah walaa tudaaruuhunna haweenkii ha dhibinina litudayiquu si aad u ciriirisaan ood ciriiri u gelisaan calayhinna haweenkii dushoodii aad ciriiri u gelisaan sawaa'un almudallaqaat waalmusawajaat ama zawjo aad qabta ha noqoto ama haweeney aad furtay ha noqoto mar walbaba ilaahay wuxuu diidan yahay haweenka in la dhibo oo ciriiri aad geliso maxaad ku dhibi gurigii tusaale ahaan inaad ku dhibto oo guri laa'iq aanu ahayn aanu habboonayn oon lagu hoyan karin aad dejiso haweentii aad furtay oo guriga kugu lahayd ama haweentii sawjada ahayd guri aan laa'iq u ahayn oo isan ku hoyan karin inaad dejiso si hadhow markaas ay iyadu isku furato ilaa isku furatay tidhaa kulama noolaan karee maharkaygu waan kuu cafiyey ama waaba iskhulca heerkaasi aad u gaarsiiso lama rabo walaa tudaaruuhunna haweenkii ha dhibinina litudayiquu inaad ciriiri gelisaan calayhinna dushoodii aad ciriiri gelisaan ha u dhibinina wain kunna haweenku hadday yihiin ulaati xamlin uurku saaxiiba hadday yihiin fa anfiquu calayhinna dushooda nafaqeeya waa mudallaqaadkii haweentii waad furtay uuray kuu leeda waxaa waajib kugu noqonayo ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala inaad biisho xataa yadacna ilaa ay ka dejinayaan xamlahunna ilaa uurka ay ka dhigayaan inaad biishaan waa waajibu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala walow kaanad baa'ina hadday doontaba baa'inaha noqoto saddex dalaaqaba ku fur waa waajib haddayba xaamilo tahay xaamilaba hadday tahay waxay kugu leedahay nafaqo rajciyaba iska dhaaf hadday rajciyo tahay iskaba dhaaftaas yacni hal dalqaad ku furtay ama laba dalqaad ku furtay rajciye hadday tahay gurina waa kugu leedahay nafaqana waa kugu leedahay inta ciddadu socoto hadday baa'ino tahay laakiin ay xaamilo tahay uur ay kuu leedahana iyadana waxaa waajib kugu noqonaya inaad nafaqayso nafaqadaasima waxay u waajibi liajliha aw liajli alxamli waa khilaaf fuqahada dhexdooda ay isku khilaafsan yihiin wain kunna hadday ahaadaan haweenka aad furteen ulaati xamlin uur kuwa u saaxiiba hadday yihiin fa anfiquu calayhinna nafaqeeya oo biila haweentii waad furtay uuray kuu leedahay ama dalqadeedii u dhammaystir ama waxa kuu harsanaadaan waa isla mid mar walba waa waajib xilliga ciddada intay ciddada ku jirto inaad nafaqayso xataa yadacna ilaa ay ka dejinayaan xamlahunna uurkooda ay ka dejinayaan fa in ardacna haweenkii hadday nuujiyaan lakum adinka ay carruurtii aad dhasheen idiin nuujiyaan fa aatuuhunna siiya ujuurahunna ujrooyinkoodii ujrooyinkoodii iyo mushaarkoodii siiya wa'tamiruu kana tashada waxaad mushaar ka dhigaysaan baynakum dhexdiinnii ka tashada bimacruufin shay wanaaggiisa la yaqaanana uga tashada wixii la siin lahaa haweenta yacni ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye haweena haweentii markii la furaayey carruuray kuu dhashay haweentii carruurtaasi waa carruur ku jira marxalat alirdaac marxaladii naas nuujintay ku jiraan oo naasay nuugayaan haweentiina waad kala tagteen waad furteen haweentu marka waxay xaq u leedahay inay ku tiraaho caanahan anigaa xaq u lehe ujro igu sii ilaa waan kala tagnay waad i furtay caanaha aan kuu nuujinayo iga iibso oo bishiiba intaa isii ujro iisii inay ku tiraaho xaqay kuu leedahay inay isaga tabarucdana xaqay u leedahay oy tiraaho caanahayga anigu cunuggeyga ka iibsan maayo inay tiraahana xaqay u leedahay marka aayadda waxaa laga fahmi yacni labanulmar'ati milkun laha haweenta caanaheeda inkastoo adiguba sabab aad ku leedahay iyadaa maalika ah taasaa aayadda laga fahmay walidaalika maadaama caanaha iyadu ay maalika u tahay oo milkiga caanaha iyadu ay iska leedahay way kugula gorgortami kartaa irdaaca carruurta waa kuu nuujinaa carruurtan laakiin wax isii way ku dhihi kartaa wa'tamiruu ka tashada baynakum dhexdiinna bimacruufin shay wanaaggiisa la yaqaano uga tashada wixii haweenkaa la siin lahaa haweenta wax nuujinaysana labadiinnu ka tashadu ilahay leeyahy subxaanahu wa tacaala labadiinnii dadkii maaragta ah idin dhexdhexaadin lahaa waxaasoo dhan ha laga tashado wixii ujro looga dhigi lahaa haweenayda wax nuujinaysa waxaan xadgudub ahayn wain tacaasartum haddaad iscuslaysaan oo culays uu yimaadayo cidhiiri oo lagu murmo yacni wixii la siin lahaa haweenaydii oo iyaduna meel mowqif ay istaagto ninkiina mowqif istaago oo la heshiin waayo haddii la heshiin waayo culayskaasu yimaado fasaturdicu lahu ninka waxaa u nuujinaysa ukhraa haweenay kale haween kale marka waa in carruurkii loo geeyey noqone laba mawan islaantuna mowqifay istaagtay ninkiina mowqifuu istaagay qof soo tanaasulana waa la waayo haddii la waayo marka waxay noqonayan cunuggii badiil kale in loo raadiyo oo haweenay kale nuujinaysa loo raadiyo liyunfiq ha bixiyo duu sacatin waa sacnimada qofkii u saaxiibka ahaa min sacatihi min qadri sacatihi waa sacnimadiisa qadarka ay la eg tahay waxa ka bixiyo waman shaksigii shakhsigaasoo qudira calayhi shakhsiga dushiisa lagu cidhiiriyey risquhu irsaaqadiisii cidhiiri looga dhigay falyunfiq isaguna ha bixiyo mimaa shay xaggiisa waxa ka bixiyo shaygaasoo aataahu llaahu ilaahay uu siiyey maxaa yeelay laa yukallifu llaahu ilaahay ma kallifo nafsan naf ilaahay ma kallifo ilaa maa shaygii maahane shaygaasoo aataaha ilaahay uu siiyey halkan ilaahay wuxuu uga hadlay axkaamta nafaqada infaaqa zawjaadka markan la nafaqaynayo ahalka ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala waxay ku xidhan tahay xaaladda ninku uu ku sugan yahay hadduu faqiir yahay hadduu mutawasid yahay hadduu hani yahay ninka xaaladiisaa loo fiirina qofkii hanti ballaaran ilaahay uu siiyey hantidiisa ballaaran biil munaasib u ah waa inuu haweenkii uu ku biilo qofkii irsaaqadiisa cidhiiri xoogaa ilaahay uu geliyana subxaanahu wa tacaala risqigiisu cidhiiri uu ku yahana wax munaasib u ahoo tabartiisa ahoo ku nafaqaynaa xaaskiisii iyo carruurtiisii maxaa yeelay laa yukallifu llaahu ilaahay ma kallifo nafsan naf ilaahay ma kallifo ilaa maa shaygi maana shaygaasoo aataaha ilaahay naftaas uu siiyey naf walba wuxuu ilaahay ugu deeqay ayaa ilaahay waajib uga dhigay inuu ku nafaqeeyo zawjaadkiisii ahaladiisii carruurtiisii uu ku nafaqeeyo maahana magaalada saasaa ka jirta ma ah magaalada iyo guryaha kale saasaa laga cunaa guryaha saasaa laga cunahay waxaana sii ma jirto haweenta xaq uma laha ninka xaaladiisa wax munaasib u ah ayay ku leedahay bis laakiin wadciga magaalada loo fiirin maayo infaaq wadciga magaalada ka jira guri hebel intaasaa laga cunaa nin hebel intaasuu dhiibaa nin hebel intaasuu islaantiisa siyahay adigu waxaa keen ma jirto ninka awooddiisa ee mar walbaba ku xihanta sayajcalu llaahu ilaahay wuu yeeli doonaa bacda cusrin culays ka bacdi yusran fudayduu ilaahay yeeli doonaa qofkii inta risqiga ilaahay uu siiyey oo yarka ah ilaahay ku tala saarta ilaahay ku oqoonsada ilaahay uga cabsada ilaahay wuxuu ballan qaaday culayskaas haysta fudayd inuu ilaahay ugu bedeli doono subxaanahu wa tacaala marka qalbi wanaagsana la rabaa qofku inuu wax ku nafaqeeyo wa ka'ayin min qaryatin qaryo badana qaryadaasoo catad madax adkaatay can amri rabbihaa rabbigeedii rabbigaa amarkiisii ka madax adkaatay wa rusulihi ilaahay rusushiisa rusushaa amarkoodii ka madax adkaatay badana oo faxaasabnaahaa qaryadaas aan la xisaabtannay xisaaban xisaabtamid xisaabkaasoo shadiidan adag wa cadabnaahaa qaryadaasna cadaaban cadaab aan cadaabnay cadaabkaasoo nukran ee la inkiro wax naftu aysan qaadan karin aan ku cadaabnay badana qaryo intay madax adkaatay amarkii ilaahay iyo amarkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam intaasoo qaryooyin iyo intaasoo tuulooyin oon halaagnay markii daacadii ilaahay iyo daacadii rasuulka laga waayey badanaa sala allahu calayh wasalam marka qaryaa la cabiray laakiin ulajeeddadu waa ahlulqarya dadkii ku noolaa ayaa loola jeedaa dadkii ku noolaay ayaa loola jeedaa kuwa madax adkaanaya waa ahladii fadaaqad qaryadaasi waxay dhadhamisay wabaala amrihaa arrinkeeda cuquubadiisii dhadhamisay wa kaana caaqibatu amrihaa qaryadaa arrinkeeda arrinkaa ciribtiisuna wuxuu ahaaday khusran khasaaro ilaahay rasuulkiisa markay khilaafeen sala allahu calayh wasalam ilaahay rasuulkiisii daacadiisii ay diideen cirib xumuu ilaahay ku khatimay subxaanahu wa tacaala waxayna dhadhamiyeen mirihii ay beerteen cuquubadoodii cuquubadoodii ay dhadhamiyeen camalkii ay sameeyeen taasi waa adduunyo aakhiradiina acadda allaahu lahum ilaahay wuxuu u diyaariyey kuwaa ilaahay rasuulkiisa khilaafay aakhirana cadaabanuu u diyaariyey cadaabkaasoo shadiidan adag saas awgeed fattaquu llaaha ilaahay ka cabsada yaa ulil albaabi caqliyaalka nadiifka ah dadka u saaxiibka ahu caqliga nadiifka ah dadka u saaxiibka ahow ilaahay ka cabsada aladiina kuwaasoo aamanuu ilaahay rusushiisa rumeeyeenow qad xaqiiqe anzala allahu ilaahay wuu soo dejiyey ilaykum xaggiinna wuxuu idiin soo dejiyey dikran waano wax lagu waano qaadan karo oo caqliga kordhin kara oo qofka uu ku cibro qaadan karo qur'aanka kariimkaa loola jeedaa dikriga qur-aankaasuu ilaahay idiin soo dejiyey qur-aankaas tix raaca ha noqonina sida qaryooyinkaas ilaahay halaagay oo kale qaryooyinkaas ilaahay halaagay oo cadaabkaas la inkiro ilaahay uu ku halaagay oo kale ha noqoninoo ilaahay subxaanahu wa tacaala daacadiisa iyo alla kacabsigiisa badiyow rasuulan rasuul ayaan idiin soo dirnay dikrantaas ka bedeli mayno waxaan ku nasbinaynaa ficil maxduuf ah arsalnaa ilaykum rasuula waxaan idiin soo dirnay rasuulan rasuul rasuulkaasoo yatluu calaykum dushiinna ku aqriya aayaati illaahi ilaahay aayadihiisii dushiinna ku aqrinaya waa nabigeena moxamed sala allahu calayh wasalam mubayinaatin xaal ay yihiin aayadahaas ilaahay kuwa iska cadcad liyukhrija inuu bixiyo rasuulkaas ayaan u soo dirnay aladiina kuwii uu bixiyo aamanuu ilaahay rusushiisa rumeeyeen oo wa camilu saalixaati acmaasha wanaagsan camal falay min adulumaati mugdiyaalka inuu ka saaro ila nuuri dhinaca nuurkana uu u saaro rasuulku sala allahu calayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu u soo diray dadka inuu mugdiga ka saaro mugdiga oo kufriga iyo shirkiga iyo munaafiqnimada iyo akhlaaqda xuxum oo dhan oo ilaahay uusan raalli ka ahayn dhammaantood inuu ilaahay ka saaro dhinaca nuurkana waxaa loola jeedaa daacada ilaahay iyo iimaanka iyo islaamnimada iyo diinta loola jeedaa waman yu'min billaahi qofkii ilaahay rumeeya wayacmal saalixan wayacmal camalan saalixan camal wanaagsanna sameeya yudkhilhu qofkaas ilaahay jannaatin jannooyinuu ilaahay geliyaa jannooyinkaasoo tajri min taxtihaa hoosteeda alanhaari webiyaal ay qulqulayaan khaalidiina xaal fiiha jannooyinkaa gudahooda ay ku waarayaan abadan weligood ay ku waarayaan qad xaqiiqe axsana allaahu ilaahay waa u wanaajiyey lahu shakhsigaa ilaahay rumeeyey risqan irsaaqadu ilaahay u wanaajiyey irsaaqaduu ku qanco ku raali noqdo waxaa loola jeedaa risqan fi ljanna irsaaqad jannada ah ayaa ilaahay u wanaajiyey oo ilaahay uu diyaariyey qofka muuminka ah allaahu ilaahay alladii allihii weeye khalaqa abuuray sabca samaawaati toddoba samo abuuray wa min alardi ardadana midlahunna toddobadaas wax la mida ka abuuray ilaahay awooddiisa waxaa ka mida toddoba samo iyo toddoba dhul ayuu ilaahay abuuray awoodda ilaahay subxaanahu wa tacaala annaga waxaa noo muuqanaya samaaw dunyadan hadda naga sarraysa iyo ardadan aan dul saarannahay bis toddoba samo way naga lix samo way naga qarsoon yihin ardadan aan dul saarannahay lix kalaa ka sii hoosaysa lixdaasi weli ma aanan arkin way naga qarsoon yihiin waa cilmiga ilaahay subxaanahu wa tacaala maxaa yeele makhluuqaadka ilaahay inta adiga indhahaagu ay qabanayaan waxaa ka badan waxa indhahaagu aysan qabanayn waxa indhahaagu aysan qabanayn ayaa ka badan waxaa naga qarsanoo intaasoo makhluuqaada ayaa farihii ka batay marka ilaahay wuxuu noo tilmaamay subxaanahu wa tacaala samaawaadku inay toddoba yihiin ardaduna iyaguna ay toddoba yihiin innaguna waxaan ka arkaynaa halkan samo iyo halkaan ardoon dul saarannahay bis samaawaadka marka ardadaas ardooyinka ma isdul saaran yihiin ma isku dhinac fidsan yihiin waa khilaafaad badan oo culimmada mufasiriinta ay dhex galaan qaarkood waxay leeyihiin sida samaawaadku ay dabaqaad u yihiin oo ay isdul saaran yihiin ayaa toddobada ardana dabaq oo kale waay waa isdul saaran yihiin hadday isdul saaran yihiin kuwa innaga naga hooseeya xaggee iftiinka ka helaan ma waxaa iftiin u ah qoraxdan iyo dayaxan ma samo kaley leeyihiin ma meel kale ilaahay iftiin uga furaa waa howl ay dhex galaan culimmada mufasiriinta laakiin xaqiiqadooda ilaaha garanaya waa cilmi aanaan garanayn yatanazzalu اlamru arrinku wuu soo degaa baynahunna samaawaadkaas ee ardada inta u dhaxeeya ayaa arrinku ka soo degaa arrinkaas laba macnoba waa lagu fasiraa bimacna alqadaa waalqadar wa bimacna alwaxyi in loola jeedo qadarta ilaahay way soo degaan samaawaadka ardada inta u dhaxaysa ay qadarta ku soo degaan wixii ilaahay qorsheeyo uu qadaro samaawaadkaasi ka soo degayaan dhinaca ardaday soo aadayaan ama in loola jeedo amarka waxyi loola jeedo waxyiga waxyigaa soo degaya oo baynahunna samaawaadka ardada inta u dhaxeeya ayaa waxyigu ku soo degaa samaduu ka imaanaa ardaduna u soo socdaa waxyigu sida annagaba waxyigu uu nabigeenu noo soo gaarsiiyey sala allahu calayhi wasalam maxaa intaasoo dhan ilaahay u abuuray samaawaadka toddobada samo iyo toddobada ardo litaclamuu inaad ogaataan ayaa ilaahay u abuuray toddobada samo iyo toddobada ardo an allaha ilaahay calaa kulli shayin wax walba qadiirun inuu awoodo inaad ogaataan wa an allaha ilaahay qad axaada bikulli shayin shay kastana cilman inuu cilmiya oqoon ku koobay inaad ogaataan saas wey waxaan idinkuu sheegayno marka waxaan ku tacalujinay litaclamuu khalaqada ama waxaa kaloo bannaan ficil maxduufa inaad ku tacalujiso oo akhbarakum ama aclamakum akhbarakum bidalik aclamakum bidalik arrimahaas maxaana lakugu sheegaa toddoba samo iyo toddoba ardo in ilaahay abuuray maxaana lakugu sheegaa ilaahay wuxuu noogu sheegaa litaclamuu ilaahay wuxuu leeyahy inaad ogaataanaan idinkugu sheegaa ana allaha calaa kulli shayin qadiir wax walba ilaahay inuu awood u leeyahay wa ana allaha ilaahay qad axaada bikulli shayin cilman wax walba ilaahay cilmi inuu ku koobay inaad ogaataan saasaan idinkugu sheegay awooddayda allah subxaanahu wa tacaala